asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteyna murtida maanta xubinta murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinta murtida maanta ee aan isleeyahay waxay taqaanaa geedda xumbaar sare geedda xumbaar sare markaan ku leeyahay howlo fara badan inay laabta ku qaado ama ay sare uga kacdo xubin awooddo wey xubinta iyadiihi oo aan u naqaano xubinta murtida maanta aana ka soo dhurno miidda afkeenna hooyo ayaan mid ka mid a halkan ku wadaagaynaa waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno dadka intooda badan weliba kuwa unugyada maskaxdoodu ay shaqaynhayaan irankooduna uu fooxu ka shidan yahay wax fara badan ayay ka faa'iidi karaan xubintan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii ebe oo aan dhahaynaa waxaa la yidhi nin ayaa jiray ahaa caaqil waxaa la yidhi waxaa jiray nin caaqil ahaa kana mid ahaa dadka dadka u mugul talooyinkoodana dhegaysta sheekadoodana qiimeeya nin wuxuu ahaa ad waad garanayso bilaadanimada iyo xurmada iyo xurmaddu ay aad iyo aad ugu weyn ninkaa isagiihi wuxuu ahaa nin aad iyo aad isugu kalsoon jecelna qofka la tashada ama qofka la taliya inuu qanciyo oo uu taladiis xitaa hadday khaldan tahay intuu balmyaro meelo ka hoga tusaaleeyo ama waxyaala ka tustuso inuu qanciyo nin isku daya ayuu ahaan jiray waxa uu ahaa nin maaragtay aad iyo aad dulqaad ugu leh howlo fara badan oo ka mid ah kuwa ka imaada derisyada dadka qaraabada ah ehelka iyo maaragtay isla dayrkiisa dhexdiisaba maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday abaar kabaaljebisa ah oo hoog iyo ba-ah oo dadka jilbaha dhulka u dhigta abaarta ayadii waxay xaaqday ari waxay xaaqday geel waxay xaaqday caws waxay xaaqday suud waxay xaaqday nacfi oo dhan waxay ka dhigtay xoolihii iyo dadkiiba kuwa duudxawaad iyo waxaan dhaamin ah iyadoo arrintu halkaa marayso ayaa meel loo dhaqaaqo ama meel loo cararo ama meel loo cawdo ama meel la aado la garan waaye haddii meel la aadiyo meel loo cawdiyo meel loo kaco midna la garan waaye waxay noqotay in haddii laakiisaba ogelyahay ha fadhido farow ay ka dhacdo iyadoo xaaladdu halkaa marayso ayuu yidhi maxaan samaynaa islaantiisii baa tidhi waa talinayaa saake bal hebelow taladayda in badan maada qaadanine bal iga dhegaysa maanta markaasuu yidhi haye taladaada dhegaystay maxaan sameeyaa markaasay tidhi taladayda dhegayso waxaad samaysaa ritiga weyn ee aan haysane ee heerku ku guuro ama hayinka yaan qalanaynaa markaasuu martigaan qalanaynaa haa oo maxaan ku guurayn halla gaarayta xilli aan guuri karno markaasuu waayahay weelalba ma haysane weelashii waagi aan aan ahayn xawawarkaan kasoo tagnay inaga xawawarkaayna weelasha kasoo tagnay maxaan ku hilibka iyo kuruska iyo miida iyo maxaan ku kala dhuranaynaa iyo lafaha iyo oo hilibka ku ridanayn markaasay tihi balaa kugu dhacday maxaa ma maxaa lagu kala dhuray aqalka dabadiisaan dhiganaynaa halkaasaan ritiga fariisanaynaa meeshaan ku qalanaynaa maalin walba cad baa la soo goy cadkaasaan karsanaynaa saasaan ku cunaynaa ritiga dham jiilaalkan kaga baxayna oo ma neef geelo la qala oo karsan aan karsanayn hilibkiisa la waxayn oon la hagaajin ayaa iska fadhinhayo caadi noqona iyada dee siday la noqotay waa sida ay nimanku inoo sheegahayaan tala xumaantu inay leedahay oo maaragtay dumarka qaar tala xun ay ku jiraan ragga keli qaar tala xun male haweenka xitaa qaar tala xun bay leeyihiin haddii ilaahay idma hayo haye wey bal kuu yaalay bi haye ritiga gadaalgeed waa la geeyacays laba beri amool bacad laga karsaday ritiga waa fadhiyaa shafku dhulka ku hayaa maaragtay dixiraa galay marka uu qundhay hilibki waa uray maalinkii dambaa dabaylo imaatay wabay ku soo siisay markaasaa dabayshaa waxay qaaday caradii wiil yarow dhalaayay aabo maxaa urahay markaasuu yidhi aab waxa urahay ma garanaysid miya siyahaa maxaa urahay aab ma garanhaye aabaha iyo aabihiiba la janeewi taladii hooyadaa soo uraysi taladii hooyada ayaa soo uraysa waxa soo urahaya waa taladii hooyada ayuu ku yidhi halkaa waxaad ka garanaysaa haween fara badan oo tala xun inay jiraan taladoodaas xunna heeraha ku dumiya ama ku dhanqaryeeya ama nimanka laftooda ku qariba waxaa kaloo jira haweenka iyo raggaba laba qaybood oo tala xun waa leeyihiin haweenka keliya ma aha kuwa talada qaadka talada xun laga helo ee dad tala xun waa buuxaa mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa awalba ula boocaan oo ugu tukubaayey awal baan ula booco ugu tukubay awal baan ula booco ugu tukubayey